أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo askar ka tirsan xabashida itoobiya ayaa bakhti oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan duulimaadyada ah diyaaradaha ee gudaha dalka soomaaliya iyo dibadda ayaa weli hakad ku jira kadib markii kooxda ridada lacago baad ah kusoo rogtay shirkadaha diyaaradaha maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay deegaano u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe wilaayada bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan askar ka tirsan xabashida itoobiya ayaa bakhti oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo warkaasi oo war kaloo ku aadan dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan waxaa inoo faahfaahinayaa cali aadan cabdulaahi caliyare ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada baay waxay maanta howlgal qarax ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo halkaasoo saldhig weyn u ah askarta kufaarta xabashida itoobiya qaraxan waxay mujaahidiintu si gaara ula beegsadeen askarta itoobiya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale oo isla xabashida itoobiya ah sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buray ee hoostaga magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay sidoo kale dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxauu ka dhacay duleedka deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah waxaana mujaahidiintu ay kusoo qaniimaysteen qori r b g ah iyo rasaastiisa dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta ee ka ribaada wilaayada jubbada hoose ay ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo madaafiicda ayaa gudaha u gashay xerada taasi oo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyay duqeyntaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay afar kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qornyooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee magaalada buulamareer howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa qayb ka ah weerarada ay fulinayaan geesiyada towxiidka ee lagu dhiigbixinayo cadowga allah mahadsanid caliyare duulimaadyada diyaaradaha ee gudaha dalka soomaaliya iyo dibadda ayaa weli hakad ku jira kadib markii kooxda ridada lacago baad ah kusoo rogtay shirkadaha diyaaradaha cabdulqaadir rabbaani ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi duulimaadyadii soomaaliya ayaa weli xayiran kadib markii sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya ee shalay arbacadii ay dhaqangeliyeen shaqo joojin ay ku dhawaaqeen kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay kusoo rogtay lacago isbiirsaday oo baad ah kooxda riddada soomaaliya ayaa sharikadaha diyaaradaha ugu hanjabtay haddii lacagahaasi baadda bixin waayaan in ay waayi doonaan ruqsadaha shaqo sida uu warbaahinta u sheegay xasan xaashi oo ah guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin maamulada sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya eelawareedi ayaa waxa ay sheegayaan in shaqo joojinta ka dhalatay lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay sharikadaha diyaaradaha ay sababtay in boqolaal qofood oo rakaab ah ay arbacadii shalay ka baaqdaan safaradoodii ay dalka ku imaan lahaayeen ama ay kaga bixi lahaayeen kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bukaanno u socday cisbitaallada iyo dad ganacsato ah dhanka kale afhayeen u hadlay sharikadaha diyaaradaha ayaa shaaca ka qaaday in hay-adda riddada duulista rayidka ahi ay dhinaca kalena ka been sheegtay tirada diyaaradaha dalka ka shaqeeya waxaanu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya ilaa iyo hadda kooxda riddada kama aanay hadal waa ayna ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso waxa ay yihiin lacagahan baadda ah iyo sababta loo soo rogay sidoo kale xidhiidro ay qaybo ka mida warbaahintu la sameeyeen hay-adda riddada ee duulista rayidka ah kama aysan jawaabin mahadsanid rabbaani maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay deegaano u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo haya wararka ka imaanaya xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa ku soo warramay in halkaas ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka riddada hirshabeelle dagaaladan ayaa si gaara waxay uga dhaceen inta u dhexaysa degmada jaalalaksi ee deegaanka ceelbaraf waxayna wararku sheegayaan in weli ay sor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay maleeshiyaadkan ayaa ka wada tirsan maamulka murtad cali guudlaawe balse waxay kala taabacsiin maamulada riddada ee u kala magacaaban gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe xogta laga helay ayaa xaqiijinaysa in maleeshiyaadka murtadiinta dagaalamay ay iska dileen ilaa iyo afar askari ayna iska dhaawaceen ilaa iyo shan kale maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhaqan iyo caado u leh in mar kasta dhexdood ay dagaalamaan iyadoona sidoo kale badanaa u dagaalama qaabqabiil mahadsanid casaam ugu dambeyntii wilaayada abakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna fureeyey madaraso waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taas oo laga hirgeliyey deegaanka yowkoyow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur madarasada oo loogu magacdaray saxaabigii qiimaha badnaaha ee bilaal ibnu rabaax allaaha ka raali noqde waxaa xafladii lagu fureeyey kasoo qaybgalay culimaa udiin mas-uuliyiin waalidiin iyo indheergaradka deegaanka ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka oo kalimaad soo dhoweyn u badnaa xafladda ka jeediyey so'o kamuugata una geeka fursad maylaahayna si ayhan hooluna malkuu fadaw waana deegaanka halkiinka kooy walalka barelle taas towfiigown ilaahan waafaja waay halka fayisudoy bulshada haddii anin owlaada ahayoo aawba hadadaalen gobolkana mayo ahan owlaadateeda lanki walbaraw naftees derji koofadee maalimiintana dadkii bulshadii maynlenaasa gaar ahaan ee halan ogaadoy isin u howlo lasiinku fadaan dharjo lasiinku fadaan wal isin lasiinku baahanyan lahayna owlaadaley lasiinku fadaw se tartiibe iyo gaabe halaka dadaaloy un warki una ka daraan an taasuu hafladaasan aragahaytan kolba asgoolkiyaha asinba diyaaradeen unuuna kolba fiirsadaane aragaane emeloko eelay lahayn waladla gorodee soomaaliya sihaka roogdi iyo gaabka oo wadanka yaala jari dadka dhanba gorodee dowladsia dadkola ku deeriya ka jaran walaalaka baradaw wal diin iyo shogol kale iyo walaagasi maka jaran marka hadda ilaahay fadla jay dowladda shabaab dowlu dadko harakada shabaaba gura shabaab dowlu waliba ahlanki iyaalka anti sheeg maalanka ani mashaarsiya iyaalki kale lakoy leho meelo on hayna in sheegada adib arago hayta ilwal hayt ilaalo ku dhanta soomaalida eraasi ogdaada dadka dhanba arago hayan marka wali lenaa dowladda ilaahay nin gowyoy ilaahay ma aragna gaalada jibi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waaliga wilaayada abakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda furitaanka iskuulka bilaal ibnu rabaax ka qaybgalay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey hadafka ama xafladda lanfadhiyan waa xafladda furitaanka iskoolka bilaal ibnu rabaax ama madarasatu bilaal ibnu rabaax ee tuuladun iyo kooyow laku furhaayo ilaahay aan ka mahadsan inuun ha ku qiib galno goobjoog ahaaneen inin ku sheekayne eed iyo eed aan ka faraxsanna intaas kadib walaalayaal mujaahidiinta waagii la aragay ilaa inta dhatiyo iskool ha furnaayanga jaraan laakiin hadda deegaano badan oo tuulooyin ah ya geek ilahaynin suurtageli in meelo badan hadeera meelo araw dudumaala ya iskool ha ka furni may kale ha ka furnay sarmaanga ha ka furni shalay isla shalay may ha ka furnay korkoor hadda geeka may barroogna iyo kooyo meelo kalena sii jara doonaa insha allahu tacaala taas marka waa nicmo iyo fursad ilaahayna sii waa walbarashadaasal ku faa'iidaysadooy insha allahu tacaala ardayd un ha saaraana arday marka akhlaaq leh labisjey muuqaalshay iyo dhaqanshay mucaamalaadjey akhlaaqdis caqiidadis dhinac walba may la raaya kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka sal alla alay slam ku qaadadow iyo ha saarna fadaan un insha allahu tabaaraka wa tacaala muqararka xaraka shabaal mujaahidiin dajiidi muqararkii hore yaa la fiiri kii hore oo soomaaliya la haadi jirtay yaa la fiiri wali gaalnimahay dhanac maadiga wali gaalnimahay walku saari wali fayla yaa laha ku saari jazaakum allahu khayra muqarar marka dhammaystirno adduunyihii aakharabka koobano culumtii sharcigii wali adegeeg meelkalanka baafadiya iyo koyowkiinka kooyan ku faa'iidaysay ee gebagabadii mayba lahaa iskoolka bilaal ibnu rabaax ee magaalada iyo kooyow oo ka tirsan degmada xudur laka bilaabo baryey insha allahu tacaala nin furunyi macalimiintiina ilaahay baa ka mahadsana macalimiin oo khibraddan lahoo barnaamijkaas ha ka dhajaray meel kale lagu sheenaya ilaahay nasiibsiinka waali lagu faa'iidaysada horey waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada boqol xarumo cusub ee waxbarasho uga hirgeliyey deegaanada kale ah dudumaale sarmaan korkoor iyo abal iyadoona madaaris kaleh oo horey u shaqaynayay dib u dayactir lagu sameeyey guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu